kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka dhallinyarada ee rediyo baalula waxaa barnaamijka toddobaadkan idila socodsiinaya anigoo cabduqaadir cumar ibraahim nadaara toddobaadkan barnaamijka dhallinyarada ee rediyo baalula waxaan diiradda ku saaraynaa dhallinyaro beledweyne ka hirgeliyey maqaayad loogu magacdaray qudus islamarkaasina ku taalla xaafadda holwadaag ee magaalada beledweyne cali ibraahim xuseen oo ka mid ah dhallinyaradan iyo qaar ka mid ah dhallinyarada ka shaqeeya maqaayadan ayaa rediyo baalula uga waramay fursadan ganacsi ay abuurteen iyo adeegyada bulshada ay u qabtaan
restaurant ana guest house adeego badan aa qabana meeshaan kusoo kordhin beledweyne sida digaagii kalluunkii iyo hilibkii oo nooc badan loo sameynayo oo kala duwan iyo baasaldaatada oo caraf badan iyo bariiska caadiga asagoo la saldaata asagoo caadi ah horta qof walba deegaankiisa inuu quruxsado asay u fiican tahay maadaama aan waxyaalaan oo magaalooyin kale sida caasimada muqdisho aan kusoo qaban jirnay waxaan is dhahnay meeshiin inaad ku qabataan dadka u baahan oo caasimada markay imaadaan damaashaadka usoo aadi lahaayeen ugu geeyaa goobtooda deegaankooda gaar ahaan hiiraan iyo beledweyne asaga damaashadaan idinkana waa hal abuuray idin tahay waa ka ilaa ay aday labaatan iyo shan ay gaarayaan guud ahaan marka isku daro kuwa balaanka iyo kuwa gudaha dabcan way leedahay meeshu waa meel space leh oo kala furan oo beero qurux badan leh inkastoo haddana oo afiigto oo waxaasaan u sameyn waan u sameyn doonaa hadda laakiin waa kusoo kordhin doonaa qalabaha oo ilmaha ku ciyaaraan sida ciid iyo meelaha ilmaha ku badboodaan waan soo wadnaa laakiin hadda adeegyara naga dhammaan soo wadnaa waa soo kordhin doonaa muqaayadda kudus waxaan qabanaysaa markii cuntada iyo laga soo tago hoolal oo arooso lagu qaban karo lagu shirarka iyo waxaas xafladaha lagu qaban karo aan u haynaa oo diyaarsan oo time leh waxaas dhan dhammaystiran oo qurux badan weliba naqshad u yaalo hadday rabaan laga bedeli karo naqshad kale looga dhigi karo kusoo dhawaadaan idin leenahay qudus waxay ugu duwan tahay waa meel v a b oo waqtigaa rabtid aad joogi kartid oo waqtigaa rabtid aad ka tegi kartid qiimo ku raaligeliya oo macquul inaad wax cuni kartid aysan ahayn oo meel buuq badan oo isgoos ku taalo oo adiga samaxaad iyo dad badan ku kulmaaysan ahayn oo sidii waqti jawdig inaad qaadan kartid waay oo guest house laho haddaa rabtid shir haddaa rabtid balaanka haddaa laba qof wadatid hataa adiga qoftaada hataa cuno khaas aa laydin sameyn karo hataa cunooyinka casriga aan hayn hataa waxaa ka mid ah biizaha sida shawarmaha beegarada waa meeshii ugu dambeysa dhadhan tayo leh dhinaca dabcan dhinaca amniga saan rajeynaya ilatahay dhinaca amniga iyo dhalinyaro badan oo firfircoon oo nagu dhiirageliya ganacsigan ama inaan sameyno iyo dadka deegaanka oo waxyar horumarsan oo ilbaxsan saas darteed iyo meeshii oo meel amnigeed fiican oo aysan ahayn meel iskuus ahoo buuq badan oo wax walba amni daro ka dhalan karta aysan ahayn saasaan u doorana xilliyada arooso badan waa qabanay caleemisaaro badan oo waasi oo caleemisaarayna waa waa qabanay laakiin galbihii siba galabta jimcihii amal ay aada iyo aad dadka inooga imaadaan oo kafiteeri ama casiriyada kafeeyada aada loo isticmaala laakiin sfiliyada suuxyada iyo intaa waa ayagaaba mashquulsan saa rajeynayo laakiin waa waa xilli walba qod noo imaada cusubad waa bixin karnaa habeenkii sida subaxii hore xilli walba qaban karnaa galabtii galabtii galbihii ilaa toban saac ilaa iyo adi habeenkii lix saac intaasoo ugu badan saa ujeediyada quruxba weyn ay qaadatay inkastoo aysan looga arag meel oo haaf hotelna haafna ka restaurant aa qadayn kartid haafna ka meel aa ku nasan kartid oo weliba mukeefiyo qalabkii ugu dambeeyay oo baniaadamkuna sokor oo lasoo dhigay waxyaala badan ay ugu duwan tahay saa aad ku arkaysidba iyo qofka imaaday u arki doono naqshadan minnesota maraykanka kasoo minguurin dhalinyaradaas waxaan ku dhiirigelin lahaa kulli qof dhul leh oo dalna leh oo dalkiistana beero leh yani inuu wax u cuno waayo horta waa dhibaato kale asaa yani curyaanimaas isu geystay waa kolley meelaha loo tahriibayna ayadana shaqo unbaa loo socdaa jiif looma socdo dalkan asana qofkii shaqo u baahan shaqo way taalaa waa hadba qofku wuxuu iska dhaadhici hadduu iska dhaadhici qofka yani inuu meelahaas ay shaqo taalo inta laga helayn oo waxaas uu aaminsan yahay marka waxaan dhihi lahaa dalkiina aamina dadkiinana u shaqeeya oo u dadaala inkastoo adduunyada ayadaba iska tahay muddo kaaban muddada gaaban waxaa leeyahay dalkiina ku dhamaystaa ma jirto waxaa la dhahay shaqo la-aan ee waxaa jirto aaminsan la-aan ayagansan aaminsanayn hadday aaminsanaan lahaayeen in yani ay haystaan badda ugu dheer sooma africa haddana ay aamini lahayn dhulka yani ugu ballaaran oo laga tacbi karo sagaal bilood oo badar soo saari karo hadday aaminsanaan lahaayeen yani maysan tahriibeen insha allah madaxa kheyr qabta oo maamulo sare oo madax na hogaamisan allah dalka inoo keeno qudus niyow adii subaxii halka saac so labayo toban saac ilaa iyo toddoba saac habeenimo ama sideed saac meelahaas way shaqeysaa qudus niyow waxaa la furay bishii shanaad taar labaatio afar mar way ku jiraan qaar oo adii sida canjeerada subaxii iyo nadaafadda noo qaabilsan walowsan aada u badneen ay yaryihiin tiradooda adii ilaa iyo shan aysan meelahaas ay tahay oo nadaafadda inoo qaabilsan yihiin niyow waxaan farana u jeedin lahaa qof walba maqlaya codkan waxaan leeyahay niyow dhallinyarada waa ubixi dalka dadkii oo dalkan iska lahaa ayaga waa ma lahan yani dalkan oday hadda sidiitamaayey ma saqaashimeeyey oo asaga yani noloshiisa qaba qabaa kusoo dhamaystay aninteena yani booqshiusan ka dhiginaan leeyahay dhallinyarada gaar ahaan codkan dhallinyarada oo la hadlaya is aamina insha allah wendhi hal maalin adiga waa isbedeli doontaa dowlad kheyr qabtana waan heli doonaa oo weliba midaysan oo weliba shanta soomaalida ka dhexayso aan dalkiina aamina yani qof maqan waxaa lalahaydubey dhashay ma fahamte yani waxabayaa laga tegin dal shisheeye waa adi mare aadan lahayn waa xilliga walba laga qaadan karo xilliga rabana adiga aad xirnaan kartid marka qofna mar asan lahayn ku faani karo ma xirnaan karo marka waxaan leeyahay dalkiina aamina niow siyaalo kala duwan qaara waxay u imaadaan isku ballansadaan oo haweys u imaado assharaf qaara markay kala tegayaan ama asxaab eh sharaf iyo masqada sharaf u imaadaan qaarna si customer daily waayo cunto aadayna gasoo doontaan qaarna si delivery ahaan ay waxa nooga dalbadan oo wicitaan ah waa moota loo qaada delivery aan leenahay fadhigooda looga geeyaa qaarna sibira u imaadaan sibiro iyo macal kafeegooda hal mar ay ka dhigtaan qaarna waa isku ballansadaan waa meel adi waaba toban saac inta ka dambaysa ilaa habeenkii toddoba saac furan oo laiskugu imaado laisku ballansado cid kale oo anaga nagu horeysa oo ku dhiirata inay ka farto meel oo dalxiisin leh goob nasrin leh oo nu wax walba laga helaayo inay xaafadda holwadaag ay ka dhisaan aysan anagu nagu horeysa aad iyo aad ay oola cajabeen waa in nagu dhiirigelin ayagaysan la-aantood anaga waa heerka ma gaari lahayn waa qalabjabaan qaadi lahayn laakiin ayago aad iyo aad ay noo taageereen aad ay noo dhiirigeliyeen xitaa anagoon furan rasmiya qabiin oo na sii ballansadeen oo aniga xafladda anaa maalintii xigta maalintii xigta ilaahay maalmo u xigta jaamay ahayn marka ilaahay hadda ilaahay hadda waa waa sii wadaa jaamkii marka aad iyo aad ayaa noo taageereen waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin taageeraha noo samayseen alqudus waxaan leenahay waxay leedahay shacab kastamarkeeda xilli walbo waa kusoo dhawaan kartiin meel walba goob walba aa joogtiin delivery aan leenahay adeega u baahantihiin waa idin keeni karnaa oo weliba nooc cunooyinka qeybaheeda kala duwan oo nooc walba leh fadhigaadan idinku keeni doona hadday naga soo gaari kartiin goobteena nooga imaan karta
Bye. runtii waa mahadsantihiin idaacadda beerula sidaa noogu soo booqateen maqaayadan qudus mool magacayga waa maxamed xasan maxamed kana mid ah shaqaalaha maqaayadan casriga ee qudus mool ee dhowaan laga furay magaalada beledweyne xaafadda holwadaag laanta hilaac runtii waxaan ka mid ahay dhalinyarta shaqo abuurka ka helay maqaayadan qudus qudus mool runtii dhalinyarta waxay ka xaqabtirtay meelaha casriga ee quruxda badan ee galabtii lagu caweeyo sidoo kale fadhigan quruxda badan dhalinyartii waxaawaaye awal ma aysan lahayn xaafadda howlwadaag meel sidaani dhalinyarta isugu imaato ay ku shaaxayso ay ku fariisato runtii dhalinyarta maalin walba waxay ka saaciday in ay imaadaan galabtii halkaan labalaba lasugu wareysto lasaga shaaxeeyo runtii dhalinyarta badanaa way soo dhaweeyeen in maqaayadda sidan oo camal ah laga furo xaafadda howlwadaag laantilaac anigana waxaan ka mid ahaa dhalinyarta awal aan shaqo haynin runtii shaqo abuurka ka helay waana ku faraxsanahay ganacsatada iyo dhammaan dadyowga magaalada beledweyne sidoo kale waxaan kula talin lahaa in la badiyo ganacsi abuurka mase dalabkan quruxda badan sida macnaha loo horumarin lahaa waana ku mahadsantihiin sidaa noogu soo booqateen idaacadda beerula waa idiin soo dhaweyneynaa mar walba runtii waxaa ka mid tihiin idaacadaha ugu waaweyn magaalada beledweyne ee dhanka dhanka horumarinta haddii ahaan lahayd dhanka horumarinta ganacsiga soo gudbiyo ee waxyaabaha kale ay ku tiirsan tahay magaalada beledweyne waa idiin soo dhaweynana run ahaantii dhalinyarta tahriibta waxaan dhihi lahaa tahriib waa wax xun runtii shaqo abuur way jiraan shaqo abuuryo badan way imaan karaan in ay iska dhaafaan tahriibkaasi ganacsi iyo waxyaabahaas ay sameeyaan waddankooda u baahan dhalinyarta waa lafdhabarta bulshada marka runtii waxaan dhihi lahaa tahriibka waa shii xun inay iska dhaafaan shaqo waxaa waaye waxa loo tahriibaa kolley waa shaqa la-aan shaqadaana waa iska imaanaysaa qof wax bartayna macnaha shaqa ma waayo marka dhalinyarta waxaa kula talin lahaa inay iska dhaafaan tahriibka wallaahi runtii shaqada sida horta waddankan shaqo way taalaa dhalinyarta macnaha way aaminsan yihiin waxay aaminsan yihiin tahriib qofka tahriibka markuu ku brograamsan yahayna waxaa waa waddankiisa uga nacaybo marka ani ahaan run ahaantii ani waxaan ano u hadlay afka dhalinyarta waxaan leeyahay soomaaliya shaqa way taalaa tahriibka iska dhaafa runtii xilliyada aan shaqeeyo subaxdiyaa soo galaa ilaa habeenkii waqtiyada habeenkii maadaama shaqada micnaha goobtaani goob oo mar dhow oo la dhisay ay tahay marka shaqada ay subaxda ilaa habeenkii wallaahi run ahaantii awal markii qofka dhalinyartaa markuu shaqa la-aan uu yahay wax walba ku fikiraa run ahaantii ani hadda micnaha tahriib xitaa waa ugu brograamsanay laakiin shaqadan marka aan helay waxaa waa xoogaa micnaha tahriibka waa niydeedu way ka baxday run ahaantii dhalinyarta magaalada beledweyne waxaan usoo jeedin lahaa in goobtan quruxda badan ee lagu soo kordhiyey magaalada beledweyne xaafadda howlwadaag laantilaac inaysan inaysan inay imaadaan galabtii waa goob qurux badan oo si casriyeysan loo dhisay waa goob cafeteria ah marka waxaan waa kusoo dhaweynaynaa anoo ka mid ah shaqaalaha qudus restaurant and guest house si wanaagsanaa loo soo dhaweynaya waxaan leeyahay galab kasta noo imaada ilaa habeenkii waqtiga aratiin waa imaan kartiin waqtiga aratiin waa ka bixi kartiin wallaahi run ahaantii goobtan horta goob mar dowladaha furay waayo bulshada ugu badan ee meeshan galabtii imaatana waa dhalinyaro marka dhalinyartan waxaan leenahay imaashihiina waa idinku soo dhaweyneynaa haddana noo soo noqda maalin walba noo imaada waa idin soo dhaweyneynaa ahaantii goobo hadda qurux badan oo sawiro lagu galo way leedahay ciyaalka yarka ay ku ciyaaraan maamooyinka caruurta wata ay ku ciyaaraan waxyaabahaas oo dhan inaan kusoo kordhina waa rajaynayna insha allah magaceyga waa jaamac yare maqaayadda a jooga ka shaqeeya waa qudus maasha allah wallaahi waxa aan bixin waa waa raashiin waa badar cuntada wallaahi horta wax fast food lalahaa jirto iyo fast food iyo cunto culus iyo cunto fudud ay kala tahay fast foodka waa cuntada fudud cuntada culusna waa wixii kale oo caadiga baastada iyo iyo iyo briiska iyo waxaas waa wallaahi xilfadan horta jaamacadan kasoo baxay oo ama buuq iyo qalin u qaatay oo kuma dhihi karo laakiin xilfadan waxaa waaye anoo labada kun toban iyo lixdii aan kusoo biiray marka saasoo ku bartay alxamdulilah maskaxdeeda iyo iyo farsamadeeda waxaas waa dhanka waxaa sadku ka ahay shaqo waa haysta laakiin xamar dalabaada inta ku imaaday wallaahi horta way wacan tahay qofka shaqadan abuurna maaragti ilaan qofka ilaan dad badan oo quudinaya asiga keliis isma quudinayo ilaan shaqaalo badanaa meeshaan ka quuto oo ka shaqaysto ilaan tabaneeyo way dhan yihiin alxamdulilah laakiin wallaahi qayb way ka tahay horta gudaha markaad soo geshid waxaaba is leedahay muqdishoa ku nooshahay laakiin banaanka haddaa u baxdiyadoo waxaa waaye waa ilaan ma- magaaladii aad joogtaa laakiin gudaha haddaad soo geshid waxaa is leedahay dibadahaas oo kale ama muqdisho oo kale aa meel ka joogtaa is leedahay wallaahi waxaa ku dhiirigelin lahaa ilaan qof walbo ilaan wadankiisa u baahan een, tahriib iyo iyo qajajacdaas iyo qababacdaas ma fiican ilaan nin walba wadankiisa u baahan dhulkiisa hooyo kuwaas waxaa leeyahay kuwaas ilaan ilaan qof walba waxaa lahay maskaxdiisa iyo qalbigiisu ka socdaa lahay ilaan dadkaas inay iska jecel yihiinaa laga yaabaa wadamadaas shisheeye inay iska jecel yihiinaa laga yaabaa laakiin waxaan dhihi lahay idinkoo bixin oo iswaalin oo si mas- maskaxi- maskaxiyan oo u fikirtiin inaad wadankiina joogtiin saasaan dhihi lahay ilaan shaqo wadanka wadanka shaqo la-aan kama jirto marka wadankiina waan ku talin lahaa wallaahi caqabado badan way jiraan oo haddaa mar gacantan aa ka gubtay iyo mar lugta jilbahan aa ka gubtay way jirtaa oo gaas ugu qarxa laakiin alxamdulilah ilahi wax iguma gaarsiin laakiin mid aa isla shaqaynayna aa wax badan gaareen alxamdulilah asina wuu fiican yahay dadka tahriibayana waa la yaabaa ilaan waa ka waa waa ka waaniyaayo waa talansiya ilaan tahriibka wax jiro fiican maaha marka waa ka iskoos waa ku faraxsanahay waayo haddaa ku faraxsanaan lahayn kama shaqaysan lahayn soo maa ileen meelo kalan ka raadsan laha laakiin waa ku qanacsan waa ku faraxsanahay maadaama lacago fiican ay iska leedahay oo shaqooyinkii ileen adigina midaada kale mee- meelo kale intaa wax ka cuni laheed oo kale oo badarka lacagta ka dhiibi laheed oo kale meeshaan badarka lacag kaagama bixiso ileen shaqadan waa shaqadaadii badarka lacag kaagama bixiso adi waa ku nooshahay lacagna waa ka shaqaysataa haddaa u baahan tahay familkaaga lacal haddii casho la-aan hadda ay qabato maarag wax inaad ka qaadatid aa u geysan kartaa familka alxamdulilah way kaafisaa waxyaalo badan aan rajaynaa insha allah laakiin inay ii suurta gasho waa rajaynaa insha allah hadduu ilaahi yira bismi way dhib badan tahay kuleel waaye dulqaaday u baahan tahay wallaahi madaxaa ku xanuunaya qof shaqadiisa aan ahayn kama shaqayn karo qofkii u bartay uu dulqaato le maan haka xiliyada shaqada horta teem shaqada teem aa jirto qofna subaxdii laba iyo tobankuu soo galaa sideed saac uu ka baxaa aanay hadda yartaan oo kale haddaan soo galay ilaa caawo shan saac ama afar saac ma la igu gaaraysaa waqtigaasaa ka baxaa inay tahriib iska dhaafaan oo wadankooda wadankooda ay wax u taraan oo wadankoodana shaqo ay ka raadsadaan taasaa soo jeedina oo tahriibkan iyo wax loo baahnayn inay iska dhaafaan qudus wallaahi waxaa ku leeyahay horta shaqaalaha joogaan aad iyo aad ay u wanaagsan yihiin oo ana a ka mid ahay dadkii kusoo biirana ama kastamarkii meeshaan imaadana waxaan soo dhaweyn u fidinaynaa soo dhaweyn fiican qalbi furan oo wanaagsan waayo cunto macaan iyo shaqaale wanaagsan bay hel doonaan insha allah aa soo dhawaada leeyahay guud ahaan dhegaystayaal intaasi waxaa iga eg barnaamijka dhallinyarada ee rediyo beerlula waxaa barnaamijka idila socodsiinayey anigoo cabduqaadir cumar ibraahim nadaara tani intaan kaga kulmeenno barnaamijkan barnaamij la mid ah dhegaystayaal waxaan idiin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo